ورحمة الله وبركاته أول سامتي khaasatan gabdhaha xagga dambe fadhiya iyo odayaasha xagga hore fadhiya inay labadu iska wadaagtaan bay noqon lahayd laakiin sidii dhaqanka un baynu ku shaqaynaynaa hadda xubnaha ugu firfircoon oo reer puntland waa gabdhahan oo aan lahayn iyagu madaxweynena u cararayn misna marka loo baahdo ka soo baxaya hawlaha aasaasiga caruurtii inoo haya ta labaad marka dhaqaale loo baahdo waa meesha quroo la abbaaro marka anigoo waxaan ku mahadinaya allah intaa ka bacdi puntland diaspora forum cabdulqaadir baa sharxay say ku timi meeshii ugu horeysay oo si wanaagsan isu abaabusha na waxay noqotay oo mudnaanta yeelatayna waxay noqotay minneapolis minnesota wax badan baa adduunka laga sheegaa reer minneapolis reer puntland ba ugu badan laakiin marka loo baahdo in aragtidooda la arkona lama arko dad in yari ka joogto magaalada baa madaxda magaalada iyo madaxda gobolka iyo madaxda maxay tahy degmada intaba uga fara dhuudhuuban reer puntland maraykanna waxaa lagu laysku qiimeeyaa intee baa dad foodgarayn karta oo foodku iyo numberka baa qiimo leh qofku quri qiimo ma leh qofkuna wuxuu noqon karaa wax marka uu dad raacsan oo ay jiha u wada socdaan uu leeyahay markaas uu isna meel gaari kara annagu shirka aanu ka qayb gallay oo garoowe markii naloo arkay inaan annaguba siyaasiyiin nahay oo qoladii maamulkii markaa joogay uu arkay annagiina biday inaanuba ku nahay liddi shirki waa nala ka joojiyey horta shirki hanala ka joojiyey misna si wanaagsan a misna naloo soo dhowey oo madaxweyne cadde muuse qada sharafle buu noo sameeyey golihiisii oo dhan buu isu keenay laba qado gurigana waanu kula qadaynay golahana waanu kula qadaynay laakiin wixii maxaa keenay inuu naga baqdo tashwiish baa keentay in loogu sheekeeyey nimankan qurbaha ka yimid candidate bay wataan waa tan hadda halka ka taagan oo la leeyahay puntland diaspora forum waa golo siyaasadeedoo guux gooniya bay wataan haddaba waxaa la yidhi bini aadamku afkay isku afgartaan hadal xayawaankuna waxay isku afgartaan urka markaynu wada hadallo markaa ogaan karaa inuu waxay yihiin siyaasad iyo in kale annagu markii ugu horreysa aanu halka keennay arrinta puntland diaspora forum waa la wada iclaamiyey dadkii dhallinyaraanu la rabnay inay aasaaska samayso hadhowto markaa wixii aasaaskii samaysmaan baa la ysugu iman karaa laakiin haddii la yidhaahdo qof kasta waxaanu qabuul baanu kasoo helaynaa horta waxa ma abuurmaan intii markii hore timid maxay sameynaya hawl bay u yimaadeen hawshay samaynaya maxay tahay inay sameeyaan bylowskii organizationka habkii organizationka ku shaqayn lahayd in la buddigo horta markii la buddigona waxaa la ysku gartay in interim leadership intaasi horta bal sii wado wixii talabaadna markaasaa waxaan isniri waxaa samaysaan shir samarka june ama july dadka la ysugu yeedho marka puntland diaspora forum mid buu idinka dhaafay madaxweynuhu waxa weeyaan madaxda maaha waa membership membership forms in dadkii la diiwaan geliyo nin kastii noqdo member puntland diaspora forum markuu noqdo marka cod buu ku yeelanayaa inuu doorto dadkii mateli lahaa matelaaduna dee iskama aha maxay tahay waan ku matelaya ninkii kartila waxaa la yidhi diinta islaamku sida ay u doorato madaxdeeda waxa weeyaan waa in loo gartaa minka waryaa- waryacayna hogaamin kara qubuulku waa inuu shaq- dadka ka yimaada hebel bayna hogaamin kara waryaa aamina hebel ba aamina inuu ku dhiiba lacag saasaa diintu waxaa la yidhahdaa ninkii soo doonta markaa jago yaan la siin because dan gaara buu ka leeyahay haddaba inagu is wada naqaana haddii la isqiimeyn karo nin kasti wuxuu ku wanaagsan yahay baa looga baahan yahay inay puntland diaspora kusoo kordhiyo kii samafalka ku wanaagsanaa kii ku wanaagsanaa inuu dadka isu yeedho oo ururiyo ama gabadhii ku wanaagsaneed inay dadka isu keento taasaa hadhowto imanaysa marka la diiwaan geliyo puntland diaspora forum membershipkeeda membershipkiina wax badan ma jooge afartan dollar oo sanadkii ah wax lacag badan maaha konton konton dollar oo sanadkii ah konton lacag badan maaha waa sanadkii oo dhan markaynu tagno bahalkii starbuck waxaa laga yaaba markii inaad saddex dollar qab ka siisid saddexdaa dollar haddaad saddexdii dollar isku dhufatid three hundred and sixty five days waaba waa nine hundred dollars nine hundred dollars kaama rabne konton baanu kaa rabnaa kontonkii waa maxay fiftygii u qaybi shan dollar waa toban casho oo aada koofigii aada ku cabbi lahayd aada bixisay marka qorshihii anagu wadanay waxay ahayd markay dhallinyarada tan isxilqaantay oo tiri annagaa aasaaskii soo samaynayna markaasaanu dadka hor keenaynaa intaa aanu shaqaynaynana waxaanu sameynaynaa inaanu membership drive oo aanu dadkii ku diiwaan gelino ka bacdi waxaanu ahayn inay june ama july shir weyn qabano shirkaa weyn markaas la- tii guudna timaado ambareeladii puntland diaspora iyo chapteriskii markaa isku xidhma oo chapteriska maxaa ka imanaya boardka ambareelada waxaa ka imanayaan chapterada kuwaasaa buuxinaya haddii chapterka uu leeyahay shan board member waxaa laga yaabaa laba inay uga qayb gashaa meesha maxay tahay puntland diaspora umbrella group marka waa wax isku xidhan nimankan dhalinyarada hadda minneapolis namudaj wanaagsan iyo example wanaagsan bay keenoon saddex level bay ka dhigeen sidii loo samayn lahaa elder council odayaal talabixin iyo haga oo waaye aragnimadoodii uga faa'iideeya puntland diaspora forum in la doorto in la doorto board members niman mutacalimiina oo iyana wixii loo baahnaa buuxiya iyo dhalinyaro firfircoon iyo gabdho firfircoono oo iyana implement gareeya wixii lagu heshiiyey iyagu fuliya marka saddexdii way isqabsanayaan moogta maxaa la fulinaya marka oga waxaa la fulinaya wax kale maaha la- eh, hashim baa horta ka sheekayn doona baahida saddexda tobanka waxood oo markii ugu horreysay la isla gartay inay u baahan tahay wax laga qabto sida uu chairmanka presidentkuna sheegayna annagu lama tartamayno hay-adaha samafalka ah ama halka ha joogeen ama waddanka gudihiisa ha joogeen annagu waxaan isku dayeynaa hay-addii samafalaha oo shaqo wanaagsan qabanaysa inaan annagu la shaqayno oo annaguba taakulayno iyaga maxaan ku taakulaynaynaa waxaan ku taakulayna waxaa la samaynayaa in intii mutacalimiin tahay horta la diiwaan geliyo waxaa la dawliyo waxaa la odhanaya yaa yaa injineera intii injineera muxuu ku yahay la qoro oo reer puntland yaa dhakhtar ah dhakhtaradii la diiwaan geliyo yaa maxay tahay eh, social worker ah social workerkii la diiwaan geliyo yaa caafimaadka u qaabilsan wixii markaas ha dhowto waxaa laga yaabaa siciid faahiye oo halkan inay u baahdaan social worker ka caawima caruurta tan hadda la recruit gareeyo oo oo iyagoo aan maqiiqan la geeyo wadankii hadhowtona dee waxyaalo aan maxaa maskaxdaada ku fakeri karin sameeya sidee baa dadkaa loo gaari karaa mashaariicda kama banaana in lala shaqeeyo dadka gudaha halka jooga marka waa maxay advocacy resourceka wadanka yaalla oo loogu adeegi karo dadka un baa la isku xidhaya horta tii shirki aanu qaban lahayn madaxweynahaanu cabdiraxmaan faroole baanu la hadalnay wuxuu yidhi dib iigu dhiga buu yidhi shirkaas waxaan imanayaa october october baan hubaa inaan idinkala soo qeybgeli karo shirkii baanu dib u dhignay ilaa october shirki markaanu dib u dhignay oo qorshaha ku shaqaysanan waxaanu tahay ilaa october wakti baa haysataano kolleyba tashwiish la waayi maayo tashwiishtuna intaa waa iska beebaxaysaa runtaa la ogaanaya inkastoo soomaalidu ku mahmaado benfikatay ru runi ma gaadho misna taas anigu waxaan uqaanaa opposite-ka run taagan beeni waxba kama tagto shirkii aanu dib ugu dhignay baa misna waa kuwa hadda delegationkii iyagoo invitation ka haysta dawladda maraykanka ma yimaadeen iyagaa nala jooga marka wixii oo dhan bay soo dedejisay awal waxaan say chapterka step by step uga sii shaqeeya sidaa dadka u wacyigelin lahaydeen hadhowtana waxay dee iyagu wax furan oo aan qarsoonayn ciidna qaar baa yidhaahda meel gooniha lala galay bahash anadeer meel lalama gelin haddaad haddaad ka waraysa in meel lala galay maxaa adiguba usoo geli weyday markaa haddaad dan wadid ilaa haddaan khaldanahay waad i iman karta waa khaldantay sidaatan waxu wadaay halkan bahasha ujeedi dadka soomaalidu waxay ku wanaagsan yihiin inay wax duubiyaan waa adag tahay si wax loo dhiso marka b d f waa idiin taalaaya sidii aynu u dhisan lahayn oo dadkii hore horta waaba lanaga horeeya imise diaspora waxaa jira even maxaa imise dia somaali diaspora imise ciid bay u furan tahay ciidda in le organizationskaasaa lagu tagaa haddara united nations ku taga oo ay u yeedhaan markay doonayaan innaga reer puntland wax u furan ma jirto agency qurah oo u furan oo isku waaf boqolkiiba toban isku raacsan yihiin even ma jirto maxaa markaa looga samaynaya mashaariic baa jira united nationsku samayso oo dadka khibradda leh ay iyadu lacagta bixiso siay waddanka uga soo shaqeeya ama sanad ama lix bilood puntland diaspora forum waxay isku dayeysaa inay hay-adahaas ay qorshe u samayso proposal qorto dhallinyarada reer puntland identify garayso uga faaidayso iyagoon lacagtoodu ka baxayn ay uga samayso mashaariicda uga faaidayso iyana waddankay uga soo faa'idaystaan mid kale maxaa jira lacagya u badan ba hadda la diraa waddanka loo diraa oo waddanka o dhan wuxuu ku nool yahay dhaqaalaha dadka diaasbaraha jooga laakiin labaatan sanood marka la gaaro haddii sidoo kale ku socono sidii loo dirayo soomaaliya ma jirayo because yararkeenu xamaalood laga sheekeynayay inan laba carruuru lahaa lacag buu u dirayay hooyadiis carruurtii waa u yimaadaan maalin kasta markay dahabshiin u raacan bay war aabe lacagtiisa yaa u diraysa hooyaday baan u diraya oo annaga u baahanayn maxaad ugu diraysaa bay war maya waa hooyaday baan u dirayaa iska dhaaf maalintii dambe u yimaadeen odaygii ooyaya buse aabe maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi hooyaday baa dhimatay farxad baa dibadda loola baxay waa lacagtii islaanta loo diri jiray ma jirto lacag damboo la diraya lacagti way noo baaqanaysaa ba yira yar maban waa arrin dhacday wy wata ha macalmada haddaan taas wax laga qaban markaa maxaanu anagu ka fakerina haddaan puntland diaspora forum nahay inaanu yararkaas mashaariicdaas iyaguna ingiriis soo baraan saddex bilood markaad adigu wax soo bartid oo ay meesha tagaan dadkii bay ku xidhmayaan waxaa jira inan yaroo toddoba jira london baa laga kaxay waaa la waxaa lagu seenaya fasax baa lagu geenayaa yarkii wuu soo baxay hooyadii baa kaxaysay markuu marayey abu dhabi buu arkay farta tan aan ingiriisi ahayn oo meesha ku qoran wuu arkay in la afduubayo yarkii wuu qayliyey markaa dayuuradii baa la keenay garoonka hargeysaa loo dhoofinayo yarkii markuu taarmankii marayey buu buu diiday hooyadii inuu raaco wuu qayliyo meeshuna dee waa terwell country kana baalkan baa dayuuradana waxaa wada huus iyo baa wada soomaalaha iska xukunta inta badan mid baa soo maray gorsi war kani muxuu aha maxaa ku dhacay yarka gorsaa la yihi waa dhaqan celin gorsuu intuu shindadiisii dhigtay buu tuurta ku qaatay war kan hadda dhaqa gudihii buu geliyey oo siduu u qaylinayey waa ooyey meesha hargeysa la geeyey hargeysuu laba sanadood soo joogay waa la soo ceshay ninkii maalintii ugu horreysa meesha kasoo degay london wuxuu yidhi mataqaan wuxuu yidhi hooy kuwa kan adhe carbeedka ah aada meesha ku haysatid baa u baahan inaad meesha u dirtid bu maalin dambe telefoonkan soo dhaco oo color i d-ga laga eego soomaaliya islaamu yidhaahdaan waxay moodayaan inay khayr tarayaan ilmihii inay been barayaan ma oga waxay yidhahdaan ha qaban wax kale ma joogto kii yaraa intu soo booda buu yidhi waayo waa eedo eedo waa kuwa kan hay-ad eed eedda lacagu dira dadkii buu garanaya marka mugta b d f waxaanu doonaynaa taas oo basiidka ah inaanu dadkii maaha qur-aan baan u diraya inuu soo dhigto oo khasab kuwa ugu yeedhay haddana meel dhan baa la xidhay oo kenya maxaa lagu xidhay inan la khasbay oo meesha la geeyey maalinta dambe way carareen safaaraddii bay tageen safaaraddii bay yadhaen meel halkana hostagena lagu haysta meesh baa la tegay mise intaasoo adigu xagga ka timi netherland kanna norway kanna xagga laga keenay holland wixii baa laga soo meesha laga soo taxaabay marka khasabku waxba tari maayo waxaa weeyaan horta inaad carruurta beenta ka ilaalisaan oo carruurtu ag wixii agtooda joogo bay dhegeystaanoo hadhowtun waa ku dayanayaan markaad tidhaahdi hooyo waxaad tidhaahdaa ma joogo beritoosna marka xaga qabatay iskuulkii baan joogo been buu kuu sheegaya isna beentii laakiin adaa adagaa meeshii u hooyo muxuu ahaa social workeradii maxay rabtaa waxaa ku tidhaahdaa ma jirto waxaan ahay maxay tahay single mother o aabe ma leh waa boyfriend waxaasoo dhan inaynu wax iska tarro bay horta u baahan tahay shirkan haddeertaa aanu samaynayna waxa weeyaan waa iska gogoldhib nin kasta oo wax isku hayana wuu furan yahay membershipka haddaad ku soo gashid leadershipkana waad geli kartaa soodna waad ku yeelan kartaa inaad b d f wax ka tartid waxaanu leenahay bahasha dacaayadayna ka dhaaf oo bahasha tan laleeyahy waa urur siyaasadeed urur siyaasadeed miihine waa taas aanu idiin soo bandhignay waxaana filayaa dee hadalka kuma dheeraanaya inaan maxay tahay wixii tala aad ka geysanaysaan aad ka geysataan inay inoo horseedo meel wanaagsan baa ilaahay kaka baryaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi